caaqil cali xirsi jaamac waxaad ka mid tahay xubnaha beesha cuqaasha gobolkaas oo idinka ayaana lasoo xiriiray lasoo xiriiray shabakada wararka ceeg dotcom maxay tahay waxaad ka cabanaysaan
waxaanu ka cabanaynaa waxaa jirtay baabuur sideeda oo xaggana lagu hayay afar xagga burcana afar lagu hayay ma garatay waa gartay
innagu beesha aanu nahay afartii baabuur waa gudbinay
waa gartay
sanadka bishiisii labaad baanu gudbinay sii hore haddii aanu gudbanayna waxa sii kaxeeyey annagoo odayaasha ah oo aan meel maamulada dhexdooda baanu baabuurtaa ka soo qabanay magarat marka ma soo qabanayna barasaabkii hore barasaab ku-xigeenkii daad baa baabuurtaa naga kaxeeyey annagoo hagaasinay oo wanaagsan yihiin oo lateeri oo la teerigareeyey baa baabuurtaanana ka gudbiyey ma garatay wax kastoo lagu cabanayana waa u qabanay ma garatay waxa weeye marka annagana afartii baabuur oo xaggaa jiray weli ma hayno alaana ma hayno ma garatay marka maxay tahay markii maxay tahay ujeeddada markii hore gaadiidkan loo kala qabsaday ee weli xilligaa gaadiidkiina ay ku maqan yihiin
waxaa kala qabsaday dadka shicibkaa ma garatay
haddii aad kuwani aad kuwoodii celiseen oo aad tidhahdeen maamul labada ma maamulka labada guddoomiye iyo maamulkaas maamulkaas ku wareejiyey ma la xiriirteen ciddii gacanta ku haysay gaadiidkiini iyo hantidiini iyo iminka aad leedihin way naga maqan yihiin
barasaabka diinde barasaabkii hore ee diinde baa wuxuu yidhi baabuurta aniga hayo ma garatay waa barasaabka hore gobolka togdhere binde
baa yidhi aniga hayo baabuurta ma garatay kabacdi waxaa baabuurtii lelama soo gudbin maamulka dambena ma soo kama soo gudbin kii horena ma soo gudbin ma garatay annagoo kala xidhiiri jirtay had iyo jeer gobolka togdheer ma garatay marka waayo ilaa iminka cidda aad ku dumasaan ama beesha aad ku dumasaan inay gaadiidkiina gacanta ku hayso ee ku dhaqan gobolka togdheer ee aad ka cawanaysaan haddeerto
waxaa kolba ka mida beelaha togdheer waa haba socdo waa reer raage waa ka mida dadka haysta
isimada iyo maamulka marka laga tago maamulka marka laga yimaado dadka dhaqanka ee deegaanka gobolka togdheer wax xiriira ma la samayseen gaar ahaan isimada iyo cuqaasha sidii gaadiidkeena afarta gaaridaa sheegtay dib laydinku soo celin lahaa
annaga halakan markaanu keenno maamulka waxaanu keenno nagala wareegayay ma garatay kabacdina maamulkuna maamulka kale ula xidhiirayay ma garatay annaga markaa sidaas ayayna iga gudubtay maamulkaana isu gudbiyey isiimada iyo salaadiintana mara lala xidhiiday way jirtay ergooyin loo dirayna waa jiro wax lagu soo waayey arrimo horta sidaas weeye annagu wax siyaasadana ka hadli mayno wax kaloo jirana ka hadli mayno waxaanu nahay odayaal nabadda dadka beelaha ah ee walaalaha ah wixii ku kala yimaada u kala celiya ama kala hagaajiya baanu nahay marka waxaanu annaga xagga iyaga wixii jiray waa gudinay haddana wixii xaggaa jira baanu sugaynaa waanuna ogeysiinay maanta markaanu hadalay ilaa madaxweynaha maamulka walaadada simada kulli waa ogeysiinay warkaa waa gaadsiinay marka ceeb kale ma jirto baabuurtii xaggaa jirtay oo tii aanu gudbinay loo haystay waxaanu rabnaa in si loo lasoo gudbiy lasoo gudbiyo
marka yaad la xiriirteen markii aad maanta kasoo saarteen cabashada magaalada laascaano oo dee xarunta gobolka sool caaqil caliyow caaqil cali xirsi jaamaco yaad la xiriirteen ilaa iminka aad u gudbiseen dacwadiina
waxaanu tfigaanu ka hadalay maanta tfigaanu ka hadalay ma garat
t v-ga marka laga yimaado warbaahinta marka laga yimaado ciid mas-uula oo idinka arrintan aad kala xiriirteen kacuqaal ahaan iyo ganacsata ahaan oo aad farta ku fiiqasaan ma jirtaa oo tiri wax jawaabayd kusii culiseen wax jawaab mid kale imka ad ka haysaan
oo xaggaasa
dabcan maamulka somaliland wax mas-uuliyiina makala xiriirteen oo baabuurta idinka maqan iyo hantidina makala xiriirteen aa maamul ahaan waa ogyihiin waa weydiinay taageeraha taliyaha qaybta bari waa kala shigay waxaanu nidhi intaasoo baabuur baa maqan oo ugu dambeeyey kii ciidamadu halkeer ay wax ku yeeleeyeen oo ciidamadu yidhahdeen annagaa qaabilay kaas isaga waa ka gaar baabuurkaa waxay yidhahdeen ciidamadu annagaa kaa qaabilay keenayna lama garato baabuurka aad sheegtay inay ciidamadu wax yeelayeen xaggee wax ku yeelayeen
halkaa iyo gooli halkaa iyo gooli marka maxay tahay sababta baabuurka ay waxa wax ugu waxyeeleeyeen ay ka qabsadeen adigu ciidanka wuxuu ahaa baabuur shicib leeyahay ma garatay marka baabuurka shicibku leeyahay ciidanka maxaa u geeyey nin bukayna waa jiray ma garatay oo wuxuu u jiray hargeyso ma garatay kantarool ka shisheeye oo aan la ogeyn oo ciidanka qaranka ka mid ah oo misna aan la ogeyn oo yogoori ka shisheeya aan horena loo ogeyn halkaasay ay ka dhacday baabuurku lagu xabaneeyey ilaahay dadkii wax ma gaarsiin laakiin baabuurka mashiinki iyo wixiba waa ka waa waa sabay kadacdina ciidamadaa jiitay waxay yidhahdeen baabuurka kale annagaa annagaa samaynayna keenayna Aan ugu dambeyntii dad badan baa haatan kaa dhegeysanaya shabakada wararka cee dotcom caaqil cali xirta jaamaco waxa ima idiin sheegeen maamulka la xiriirteen ee somaliland ee dadka gaadiidkiina ilaa iminka ku maqan yahay waxaa la idinka haysta gaadiidkiina ilaa iminka iyo ilaa intaa muddadaa faraha badan ee gaadiidkan uu gacantiina ka maqan yahay ma la idiin sheegay sababaha uu ku maqan yahay waxyaabaha loo haysto waxyaabaha la idinka rabo
waaya nalooma sheegin laakiin waxaa cad inuu barasaabkii hore yidhi aniga haya ma garatay wuxuu ka qabtayna ma jirin gacantooda inuusan ku jirin waana degmee waanu ka wareelay baabuurta qaar ka midana in laba fursadoo laba cunay baa la sheegayaa annaga horta intaasaana soo intaasaanu la xidhiidhnay oo noogu wardambaysay haddana waxay tahay wax kale ma jiraan si aanu baabuurta usoo gudbinay maamulka somalilan cuqaasha waxgaradka isimada kulli waxaanu ka doonaynaa si- ilaa madaxweynaha in loo soo gudbiyo sidaanu usoo gudbinay oo dadka walaalaha ay dadka isu taagtaagin waayo annagana aynaan dhibin odayaasha ah dib badan baa naga qabsatay hawl badan baa naga qabsatay sanad iyo badhna way maqan tahay marka waxa weeye waxaanu u baahannahay iyadaana ceebi jirin culaanna jirin wacna jirin baabuurta sidaan nabadda uga shaqeyna in looga shaqeeyo dadka shicibka walaalaha oo kala kala kala ganacsanaya isaga shicibku meel kasta ilaa boosaaso ilaa hargeyso intaasu ka shaqaysanaya marka waxa weeye inaynu dadka shicibka marka aanu kala ilaalino ba- waa anagu aanu ka shaqaynaa odayaasha yadatan sidaanu haddeer aanu hawshaas aanu xaggana haddaan ugu soo gudbinay markii waxba imaan waayeen waa sidaa weeyaan
maxaad yeelataan haddii gaadiidkiini la idiin soo celin waayo maxaad samaynaysaan bay kula tahay ama talaa idiin muuqataa
waxa weeye waxa weeye annagu waxa weeye wiilka gaaligiisa la qaado doorta jiri jiriga oo aan gacanta kugu jirin taa annagu horta ma qiiman karo laakiin annagu waxaanu jecelahay inaan wax dambe oo isudhaxeeya imaan oo baabuur la kala qabsan oo mid miskiin ahoo baabuurkiisa wato aan waxba ogeyn la qabsan baanu jecelahay